fiid wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida microfonka waxaa inoo haya wariyaheena magaalada london ridwan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid ah bulshada rayidka soomaaliya kusoo dhowo barnaamijka marka hore ridwan waa mahadsan tahay waan ku dhowa ugu horreyn bulshada caalamka waxaad la socotaa qoraal ka soo baxay inuu jiro oo ay uga hadlayaan doorashooyinka heer federaal ee la filayo in soomaaliya ay ka qabsoomaan dhammaadka sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka iyo horaanta labada kun iyo labaatanka waxaanad moodaa inay aad iyo aad uga hadleen arrimo fara badan oo ay ka mid tahay in xilligeeda lagu qabto oo muddo kordhin aan loo samaynin aan golayaasha sharci dejinta iyo kuwa fulintaba haddii aad tihiin bulshada rayidka qoraalkan muxuu idinla muuqdaa xilligan
waa mahadsan tahay ridwan qoraalkan waxaad moodaa inuu aada usoo daahay bulshada caalamkuna muddo arrimaha noocan oo kalea way ka hadlayda laakiin in sidan loo sheego waxaad moodaa inuu soo daahay oo waxyaabaha ku qoran qaarkood aada moodid in waktigoodii lasoo dhaafay guud ahaan annaga waan soo dhaweyneynaa in bulshada bulshada caalamka ay ay mawqifkeeda sheegto oo oo waxyaabo mabdi-iyan aan anagu qabnana ay ay ku jiraan sida doorashada inaan dib loo dhigin inaan muxuu ahay dheeraysasho aan la samaynin in ay noqoto mid laga wada qeyb galo oo muxuu ahay dadka doorashada raba iyo dadka wax dooranaya iyo dadka muxuu ah mataqaana qeybaha muhiimka ah oo sida axzaabta iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo shacab weynaha soomaaliyeed ay ka qeyb galaan waxyaabahaas oo dhan annaga aadaan usoo dhaweyneynaa mabdi-iyanna waa waxyaabo aan qabnay weligayana aan sheegi jirnay laakiin xoogaa waxaad moodaa in waktigan ka hor la rabay in bulshada caalamku ay mowqifkeeda miiska soo saarto waayahay arrinta ku saabsan in maamulada dalka ka jira iyo dowladda iyo xisbiyada iyo hanaanka doorashaba waa ka hadli doonaa laakiin waktiga hadda u haray dowladda markaad eegto suuragal ma kula muuqataa in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka qabsoomi karto
waxaan waxaan qabaa haddii niyad wanaag iyo dadaal iyo karti la isku biiriyo oo ay meesha ka baxaan khilaafyada hadda taagan oo siyaasadeed waxaan qabaa waxa weeyaan doorasho waa waa waa la geli karaa maaragta waa gartay laakiin waxyaabaha ay muhiimadda saareen waxaa ka mid ah in la helo hanaan doorasho oo dalka ama dadkoo dhan ay isla ogol yihiin waxaa ka mid a dhaqangelinta sharciga doorashada iyo sharciga xisbiyada bishii deseembarna hadda waa lagu jiraa marka waxaad leedahay miya haddii dadaal la muujiyo waxyaabahan oo dhan waa suuragal in la gaaro wax qabaa ha haddii daacadnimo ay jirto dadaal wada jirana la sameeyo horta soomaalida waa taqaanaa ridwaanow waa waa khilaaf badan nahay laakiin marka aan isu nimaadno oo runta la isu sheego oo daacadnimo ay meesha ka muuqato waxaa dhici karta in waxyaabo badan la isaga soo dhawaado waxa waxa muhiimka ahi waxa waaye in la helo qaabka doorashada loo gelayo kaasna raalli la isaga yahay haddii la helo dadaalka inta kale waa la samayn karaa tan kale oo muxuu ahay suurtagalka ay waxa waaye haddii laga heshiiyo khilaafka siyaasadeed ee jira waxa weeyaan laba bilood iyo saddex bilood iyo inay arrintu jiitanto afar bilood oo kaleeto ay jiitanto waxa weeyaan annaga uma aragno dib weyn uma aragno iyadoon waxna la kororsan hawshiina la wada qabanayo oo lagu wada jiro maaragta dowladda waa ay sheegtay marar badanna oo ay ku celcelisay inay ka go-an tahay doorasho dalka ka qabsoonta laakiin haddana caqabado ayaa jira uga imanaya sida mararka qaarkood ay dowladda ku doodayso maamulada dalka qaarkood oo laga yaabo inaanay xiriirkooda wanaagsanayn meelaha qaarna sida galmudug oo kale maamul hadda muuqdo kama jiro marka arrimahaas laftirkeeda ma isleedahay waa in dowladda looga dambeeya oo maamulada ay kala shaqeeyaan dowladda si wakhtiga u haray ay uga dhabayso in doorasho dalka ay ka dhacdo si kale ayaan ayaan udhigi lahaa waxa weeyaan horta dawladdu dawladda federaalka iyadaa wadanka dawlad oo ah dhulka hoose oo muxuu ahaa mataqaanaa aan hadda laga hadlayo in doorasho ay ka dhacdana waxa weeyaan maamulada ayaa gacanta ku haya marka labadoodu waxaysan heshiis isaga ahayn inay dhacayaan aniga ilama aha marka waxa ugu weyn oo meesha yaallay waxa waaye in la helo muxuu ahaay siyaasadda la isku haysto in laga heshiiyo qaabkii muxuu ahay doorashada loo geli lahaana lagu heshiiyo marka hawshu hawl farsamo ayay noqonaysaa farsamadana waxaa dhici kartaa in maaragta lagu lagu guulaysto ayaa dhici karta haddii meel loo wada jeedo marka yacni hadda wax la isaga dambeeyo waa doorasho cid waliba waxay ka fekeraydaa labada kun iyo iyo kow iyo labaatanka bilaha ugu horeeya ayaa wadanka maamulaya ayay imaanaysaa marka waxaa muhiima waxa waaye dawladda dhexe in ay iyadu la la timaado muxuu ahaa mataqaana hal abuur dadka kaletana ay ku qanci karaan wadankana aayihiisa dambe iyo mustaqbalkiisa iyo nidaamka dhalanaya iyo wada shaqayntana horseedi kara in in inay dawladdu ay la timaado laakiin haddii la yidhaahdo dawladda ha looga haro waxoogaa waxaad moodaa inaysan hadda aada u macquul ahayn yani dawladdu wadanka o dhan ma wada joogto maamulada joogana xiriir fiican lama wada lahaa marka iyadaa laga rabaa inay la timaado hal abuur cusub oo ka duwan wixii lagu yiqiinay maaragta waa yeelnimo ku jirto dulqaad uu ku jiro wadanka u dhimrintiisa ay ku jirto oo aan ahayn hebel hebel fiirsanaya aysan ahayn taas waxa weeyaan maanta waaqiciga soomaaliya yaalla waxba kama goyso waa gartay arrinta ku saabsan dib u heshiisiinta ama in laga heshiiyo siyaasadda ayaad marar badan ku celcelisay dad badanna muhiim ay u arkaan laakiin idinka bulshada rayidka maadaama aad tihiin soo kaalin meeshaas idinkama bannaano oo looma baahna inaad dowladdiina arrintan kala hadashaan xisbiyada dalka ka jirana aad kala hadashaan maamulladana aad sidoo kale arrintan aad kala doodaan si ay ay dowladda laftirkeeda u hesho fursad maaragtay doorashadii ay ku qabsoomi karto wa waa su-aal aada u muhiim ah laakiin khilaafkan hadda siyaasadeed ee jira ayaa aada u saameeyey muxuu ahaa bulshada rayidka qudheeda waad ogtahay wadanku uu kala xirxiran yahay amnigiisu ma sugna meelaha qaarkood waxa weeyaan colaado iyo magaciisiibaa ka taagan waxa la isu gudbaayo waa diyaarad waaye marka khilaafkan siyaasada markii xal loo waayey bulshadii rayidka qudheedu waxay go-doon ku noqotay maamul goboleedyadii iyo ayay ayay kala go-doon ku noqotay marka aada bay arrintaasi noo saameyday waxaana filayaa inay horumar kasta oo dalku leeyahay inay saameynayso sababtaas ayaan ugu soo celcelinayaa muxuu ahaa mataqaanaa arrinta ah in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada madaxdoodu inay meel wax iskula dhigaan inay meel wax isla dhigaan waana caqabada ugu weyn ee hortaagan doorashada waayo marka laga soo tago amniga iyo dhaqaalo darada laga soo tago waa caqabada ugu weyn ee hortaagan in doorasho hal qof iyo hal coda waddankan ay ka dhacdo waa gartay laakiin marka la eego doorashooyinkii horey u dhacay xataa waxaad moodaa in isqabqabsi uu jiri karo oo mararka qaarkood baarlamaanka sida uu ku imanayo dad badan ay aada iyo aad uga shakisan yihiin gaar ahaan marka laga hadlayo dee in dadku ay helaan matalaad rasmi ah oo cid walba cidda ay ku qanacsan tahay ay soo doorato arrimaha kale muhiimkana waxay tahay sidoo kale dumarka oo kale iyo qoondadii horey loogu qoondeeyey ee boqolkiiba soddon waxyaabahaas laftirkeeda ahmiyad gaar ah ma is leedahay waa ay leedahay oo waxaa loo baahan yahay in hufnaan ay ka dhacdo guud ahaan doorashada iyo cidda matalaysa bulshada hufnaan waa loo baahan yahay ridwan oo inay xalaal noqoto waxa soo baxaya laakiin annaga bulshada rayidka haddaan nahay dhowr arrimood ayaa muhiim ah doorashadu inaysan horta qalalaaso siyaasadeed keenin ama mid amni inaysan keenin baan rabnaa waxaan kaloo rabnaa inay mid hufan oo xalaal ah inay noqotona waan rabnaa waktigeedii inay ku dhacdana waan rabnaa in aan la musuq maasuqin oo muxuu ahaa mataqaana sidii kuwii horeo dhacday ninkii jeeb weyn uusan imanna waan rabnaa waxaan waxaan anagu naawilaynaa jeclaan lahayna inay timaado dadka soomaaliyeed ee wax dooranayana aan la wadaagaynaa waxa waaye war soo dirsada dad u qalma inay idin hogaamiyaan dad idin idin hogaamin kara oo wax idin taraya oo dhibaatooyinka meelaha aada degan tihiina laydin aada wax laga dooranayo dhibaatooyinka ka jira dad xalintooda kaalin weyn oo hormuudnimaha ka qaata soo soo muxuu ah soo doorta waa gartay arrinta ugu dambeyn ku saabsan amniga laftirkeeda waxaad moodaa inay muhiim u tahay doorashadan meelaha qaarkoodna kooxda al-shabaab ayaa ka talisa marka suuragalnimo intee la eg ayay dowladdu kula muuqataa inay wax ka qaban karto amniga ka hor doorashada si dadku ay iyaga oo amni haysta ay doorashada uga qayb galaan yacni dowladda federaalka ahi keligeed amni doorasha ku dhacdo ma keeni karto sida xaaladdu tahay hadda marka aada fiirido waxaa loo baahan yahay in la iskaashado oo maamul goboleedyaduna ay door ciyaaraan dowladda federaalka ahina ay doorar kale ay ciyaarto dadka axsaabta iyo bulshada rayidka iyo dadka weynaha soomaaliyeed nooc kastoo yihiinna inay qeyb ka qaataana loo baahan yahay haddii laakiin dawladda keliya laga sugo dawladdu meelo badan oo isa maamulinaa jirta magaalooyin oo dadka jooga hogaankooda iyo iyagu aysan isku meel u wadin baa jira marka waxyaabaha amniga ah ayaa waxay keenayaan in la iska kaashado macal doorashada qudheeda in la iska kaashada loo baahanya oo weliba la caddeeyo door cid walibaahiba doorka ay leedahay dawladda dhexe doorka hogaanka ha qaadato laakiin meesha laga codeynayo maamulka ka jiraana arrimaha amniga kaalin weyn buu ku yeelan karaa waa gartay marka wada shaqaynta muhiimaad leedahay si aan amniga loo sugo wada shaqayn annaga bulsho rayida haddaan nahay waxaanu aragnaa siyaasadda hadda jirtaahi doorasho nooma wadayso waxa taasaanan ugu baaqaynaa madaxdeena inay inay isu yimaadaan wada hadlaan dadka loo dhimriyo dad baa fatahaad ku barakacay kuwa dagaal ku barakacay kuwa awal hore barakac ahaa dadkaasoo dhamaan waxaa la rabaa inay doorashada ka qayb galaan marka jawi ka duwan jawiga hadda jira in la abuuraa loo baahan yahay kaasna wada jiraa lagu abuuri karaa waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga adigaa mudan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid ah bulshada rayidka soomaaliya isagoo ku sugan magaalada muqdisho inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinla nabadgeliya